halkaaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america muhaajiriinta etoobiyaanka ee u tallaabaya dhanka yemen iyagoo dhex maraya puntland ayaa weli si xawli ah ku socda marka loo eego warbixin sannadeedka puntland ee sanadkii tega ay kaydisay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka puntland nuux muuse burjeeb ayaa warbixinta noo soo diray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland maxamed cali nuur jubba oo la hadlay v o a ayaa sheegay in sanadkii tegay ay puntland soo galeen soo galooti u dhashay dalka etoobiya islamarkaana doonayay inay u tallaabaan dhanka yemen kuwaasoo kasoo galay puntland laba jiho laba kun iyo sideed iyo toban tirada guud ee dalka soo galay waxay ahaayeen soddon iyo afar kun shan boqol afartan iyo iyo sagaal qof puntland oo kasoo galay dhinaca dhahar iyo tukaraq oo dhammaan wadooyinka ay ka soo galaan ay yihiin dadkaas qaxootiga ah amase tahriibta ah amase kasii gudbo dalka oo u gudbo dhinaca yeman tirada guud sanadka hadda aan soo dhaafnay laba kun iyo sideed iyo toban bercentageka haddaan fiirino boqolkiiba toddobaatan iyo laba pointy five waxay ahaayeen rag halka boqolkiiba labaatan iyo toddoba pointy five ay ahaayeen dumar dhammaantood dadkaas waxay wada ahaayeen dad etoobiyaan ah dabcan iyagoo markay soo galaanna waxay sameeyaan waa baxaan oo dib bay waxay ugu laabtaan u gudbaan dhinaca yeman dadka ka tallaabaya dhanka puntland ee u gudbaya yemen ayaa wasaaraddu sheegtay in siddeetan iyo lix boqolkiiba ay yihiin etoobiyan halka afar iyo toban boqolkiiba ay yihiin soomaali sida lagu helay dabagalka la socodka dhaqdhaqaaqa soo galootiga ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland bilaha mey iyo juun ayaa la sheegay inay yihiin xilliyada tirooyinka ugu badan ee socotada etoobiya ee usii gudbaya dhanka yemen ay soo gaaraan puntland si ay ugu sii diyaargaroobaan xilliyada badfuranka ay ku beegaan dhammaadka bisha sideedaad ilaa bartamaha bisha sagaalaad qaarkood dadkaas soo gelayo dad waxa weeye na weydiisto asalem seeker oo oo ama magangelyo la siiyo ama qaxootinimo loo aqoonsado dadna waa dad gudba oo aanan mataqaana ku hakan puntland oo si toosa iyagoo danahooda usii wato oo aanan cidna wax weydiisan waxyaalahaasna waa waxyaalaha aan rabno inaan culayska ku saarno annagoo la kaashanayno migrationka puntland si mataqaana aan u ogaano dhaqdhaqaaqyada soconayo ama qulqulka ku jiro taasna waxay adkeynaysaa dhinaca nabadgelyada iyo iyo isku socodka gaar ahaan soomaaliya iyo etoobiya iyo yemen iyo soomaaliya dhanka kale sanadkan waxaa yaraa dadka ka imaanaya dhanka yemen ee qaxootinimada kusoo gaaraya xeebaha puntland iyo kuwa soomaalida ah ee dib dalkooda ugu soo noqonaya marka loo eego sanadihii hore sida ay tilmaamayso warbixinta sanadkii tegay ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland taasoo tirada sanadka ay ahayd saddex kun iyo sagaashan iyo laba qof oo dhammaantood ka yimid dalka yemen waxaa sida aan ognahay oo aan sanadkii hore warbixinta aan ku dhiibnay waxay waxaa waxay ahayd laba kun iyo toddobiyo tobanka dadkana soo gaaray afar kun afar boqol toddobaatan iyo sideed qof dadkaas oo u badnaa dad soomaali ah dadka soomaalida ah oo dib ugu soo laabtay dalkooda ayaa waxay dhammaayeen laba kun iyo shan boqol lixdan iyo shan qof halka dad dadka yemaniyiinta ah oo ka qaxootiga ku ah dalka soomaaliya gaar ahaan puntland waxa weeye shan boqol iyo toddobaad shan boqol iyo toddoba qof halka dadka soo noqday oo qaxootiga ah oo yimid dalka ay ahaayeen labaatan qof etoobiyaan guud ahaan tirada sidaan usoo sheegay waxay ay ku kala duwan yihiin dadka soo noqday tirada guud bercentageka markaan dhinaca bercentageka fiirino waxaa bercentageka soddon iyo saddex boqolkiiba waxay ahaayeen caruur halka boqolkiiba labaatan iyo shan pointy eight ay ahaayeen dumar meesha halka ay ka ahaayeen ragga ay ahaayeen afartan iyo kow pointy two dabcan waxaad malaynaysaa averagekaas inay ku kala duwan yihiin sanadkii hore oo aad aad mataqaanaa farqi aada u dhexeeyo ayaa jiro sidaan ognahay dowladda puntland waxay bilowday inay qaabisho dadka qaxootiga ah ay u samaysay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha center oo loogu talagalay toddoba casho in lagu hayo qof walba qaxooti ah oo ka yimaado ama dalka soo galo kuwaasoo sanadkii noogu weynaa ama tirada noogu badneed ay ahayd laba kun iyo shan iyo tobanka halka halka tirada ugu badneed ay ahaayeen labaatan kun iyo hal boqol iyo lixdan halka laba kun iyo lix iyo tobanka ay ahaayeen saddex kun toddoba saddex kun saddex boqol toddobaatan iyo iyo sideed puntland ayaa sheegtay inay xal u weysay joojinta dadka ka imaanaya dhanka etoobiya ay u gudbaya yeman islamarkaana ay kala mid tahay waddamada xalka u waayey hakinta muhaajiriinta nuux muuse birjeeb v o a garowe